بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه توفيق الله نوافجي أولا وحان أمهد علينا كل قاية إلها طمان إيا سدح سنة كدب سوكا يكار أنكو قراباء أنكو إذن أديقي جرني أمنقينا سوق جرني إلهي إذن له هشيسي جرني لحدين إذن هشيسي جرني عدوان وسوء دحكولي بريقي muxuu ahaa gurguurta ma ahay gurguurtaan gurguurtiisi ma ahayd mise ka hor marka amison ma hayse ka hor ahayd maya shariifeeda shariif shariifeeda waqtigii shariifeeda ilaa iyo haddaan inta u dhaxaysa waxaad ogtihiin inta aad soo marteen ilaahay muga naga keenay mahaas adinkana idinku dhib tira wixii dhib ahaayood ku dhex jiri jirteen oo aad ogeydeen iyo wixii lasoo marayo ama dad qaraabaha hoos iska laaya iyo deris isdila iyo canug mooryaanaho qorigiisa on sharci oo ku shaqeeya uusan la arkin ninkuu rabadilaayo ilahay idinka soo dhex baxshay ee isukaankan ninkoon wadan ilahay uga mahad celina aniguna waxaan si gaara in uga mahad celaa odayaasha intaan la eg meesha maxamed abgaal iyo wacbuurin abgaal labadaas beelood akhyaartan culimmadooda iyo waxgaradkooda iyo raggan nuqabadooda ah ee aan isleeyahay ayagoo mashquulaho adduunka watiga hadda waqtiga beeraha lagu jiraa tacabka odayna meeluu ka dhintou joogaa maahane meeluu ka tago maba joogaba waqtigan haddii la joogo nimankii mugga inta warkaaya maqlay na soo ajiibayo na soo karaameeyey ilahi ha karaameeyo waana uga mahad haynaa tallaabaday soo qaadeenna midda midigna darajadooda kor allaha uga dhigo midda bidixna dembigooda allah ku dhaafo ilaahayna haydi ka aqbalo insha allahu marka intaas kadib mahadcelintaas kadib waxaa aayad ah toban iyo saddex sano kadib in mayrta qabo lagu qabto toddoba maalmoodoo dowraa iyadoon burundi joogin oon moryaan joogin horta aayatun aayat yaa islahay waa dhace yaa siday wax u yiileen haddii la dayo yaa islahay macnaha waxaa weye waa aayatu min aayat illaahi qur-aanku wuxuu sheegaa wa ina jundanaa lahum lghaalibuun ciidankaygaa guulaysaaya qur-aankay ku taallaa wataytiyaan ku subco jirna waxaa ku taallaa wa kaana xaqan calaynaa nasrulmuminiin inaan muminiinta u gargaarno dadka kitaabka ilahay uga halgamaya inaan u gargaarno xaqay ugu tahay ilaahay leey way isaga subco jirna qulubay ku jirtaa walamahan wallaahu qaalibun calaa amrihi walaakina aktara annaasa la ilaahay amarkiisa asaa u adkaada moogta hadda amarkaaga nin kastoo annaga naga mida walxow isagu hamaa waxuu hamana tabaraa u diida walama ilaahay tabar u diidaysa ma jirtaa arrimihiisa wallaahu qaalibun ilaahay tabaru sooma reebto wallaahu qaalibun calaa amrihi waxuu asagu rabaa socaaya maanta marka waa aayad in toban iyo saddex sano kadib dowro meer taqba lagu qabtee todoba beri ee aan aninku diin isu sheegnan moogtahay aan isu nimaado waa aayatu min aayat illaah aayadna waxaa la yidhahda wax kutusaa la yidhahdaa dowladan in xamar lagu qaban karo mugga walaa kuma muuqayso yaa waxa mahaan jooge burundi ahaaye yaa murtadiin gaala la socota ilaahay ayaa jabsha dagaalka aan harta abgaal sooma qaadin waxbuurina sooma qaadin abgaalna shaqa ku male mashruuc gaalow ahay oo ilaahay kitaabkiisa lagula diriraayo beledkan iyo waddankana aanu ka haysanay waana joogi weynaa asna anuku ka tagnay waxaan uga tagnay isdhiib maaha inaan dirirnaan rabna ninkaad hirti dili weyso goormaa la dilaa hameenkaa la dilaa waa taqaanin cidda kaa badan ha cidda kaa badan cidda kaa badan moogta hirti waa laga dhunta laga taga maalin caawadina dad badan mahe kuwa ku bari rabaan ayagaa laga rabaa inaan qadiyadda ka tanaasulno oo annaga hadda uganda ad aragteen uganda isku din maana isku af maana afarta tuula xaakeen walee la yaab maa sideedaba dadkaas inaan waddankanya uga tagno annagu waa diidnay insha allahu tabaraka inta gabaru naga dambaysan uga tegmayn ayagaa nooga tegaya insha allahu tabaaraka watacaala ilaahayna haddaan dadaalna waxuu noo ballan qaaday inaan guulaysayno waana noo rumeeyey wallahu qaalib calaa maanta waa ujeeta wa ina jundana lahum annagaa hadda maanta waxaan taagannahay qoor dheeraan taagannahay inta ka nimiday waa meeqa kilomitr yaa allah idin barakeeyo marka waa aayatu min aayaat illaahi ninka uu qabaaye waxaa laga yaabaa shabaab adoo jecel inaad islahaada xalhay u tari karta gurguurtaya iyo burundi wixii kula wixii caalbaraf kula dhacay lama ogeyn may dabal gorofta ahaayeen inta kalena yaan intaan udu ku dhacanay u tageen ama togmay ku tageen berigan hadda tomaya sagaal walaa bishu ma tomaya sagaalkeeda aadaya baal afar kun oo nimaa la isugu keen ciidan afar kun ilaa shan kun u dhexeeya waxaan u dirnay wax dhanahoo saddex haddii loo qaybshay qayb aan dhammayn aan ku weerarnay wixii ka dhacay meel ay ka baxeen hal bakti iyo hal jiida iyo hal jiisa iyo hal yaalla keliya noqdeen waa la kala carab waa la kala tegi xaajira waxay u qabayeen iyagu godkan la galaayo iyo ciidankan maha la soo dhoobayo teknikadan in lagu guul lagu gaari kara ilaahayna wuxuu leeyahay walan tuqniya cankum fi'atukum shay-an walow kaurat is-aruursigiinu hal xaba idin anfici maayo walow kaurat haba bate hal xaba idin tiri maayo waxaa waaye marka qaraabo ilaahayaa u sheegay in uu inaysan guul ku keenayn ciidan la aruursho iyo haddaan rafad kastay gaan tagati meeqa la aruurayo ama soomaal la keenay gaalo dhammaan la keenay waana kan shabaab waa la laayay qofku kama dambayso yaama banaanka hadji yaama godad ku jirtiin xaad cuntiin xaad cuntiin ma intii maan ka feerayara hadda maanta iyagu ka dambaysa marka sideedaba waxaa la yidhaahdaa lilislaami dowlatu islaamku wuxuu leeyahay dowlad aan dhicin welilkufri jawla buu leeyahay jawla jawla maxaa la yidhahdaa wa- mar uun inuu qofku meesha ku wareego oo meeshan maro hadda nimanka waddankan qabsana lahay waxay naqata socodkooda dhan waxu noqda jawlo u noqda jawlo kormeer dhilahoo ay ku soo mareen ay noqota ya nimankii dhammaay waa dahada warkaas hadda lama keenin lil islaami dowlad islaamku intuu rag leeyahay oo hub leeyahay oo ma- mabda diimeed leeyahay dowlow leeyahay dowladihiisa ma dhacdo ragaa waxay qabaan maha wixii laga kacshana soomaali dowlahay ahayd waxa ka kacsaayana waa kuwo kale oo abgaalahoo iyaguna ama soomaaliyahoo dowlaa oo oo asha- al-shabaaba mujaahidiina dadaa qaba war ciidanka mahan joogi jiray ina yuusuf layliyaha hadda mahan joogi jiray wala maaha Aa, aa, ka mid ahay dadkii joogi jira maaha ina yuusuf layli ka soo qaad iyo- iyo iyo kii celihawahay dacayey iyo ragga lamid aho abgaaraho la yaqaan waa lays yaqaanaahe maanunkaa hubka maanunkaa ugan baabuurtay wataan iyo qoryahay ridaayaan iyo mushaarkay cuna iyo bada qaadaayeen badarkooda iyo jaadkooda maanunkaa bixin intay ka timid ya gaalay ka timid waa la ogyahay ayaguna dhiigga inay baxshaana lagu ballamay gaaladuna ay maal ka bixiso mashruucan aya iskale xaa ka galay yuusuf layli waa taqaaniin yuusuf layli canugow dhalay inuu diinka ilaahay la dirraxu karbiya waxaa ka soo gala hadda ya xabad kama rabin xabad kama rabin waa kiraysan yahay Ja- sargaalaa taa layiri kanaa taa layiri lacagaa la siiyaa ciidanka wata boqolaba boqolaa loo siiyaa intaas waaya wax inaan anagu mugga ka kacsanay nin nin rataab gaalaho agoonyad gaaban aan maha ka kacsanay hadday tahay hadda ma ogtahay sideeda oon ba anugu isku goodnahay ninkan ka kacsana waa kana habar nugaala waaye sheekhaan waxaa waaye agoonyad gaaban waaye halkaanu cidda waaye anigana meel dheer ma jiro waa ciddaan ah mugga haddaan xariif xariif ka xoogsado oo aan wixii ka dhigno xabadu ka socamee diyaaradda wareegayse madfaca tuure oo oo ceelbaraf gubtaye iskale ina yuusuf leyle maale yaa diyaaradda yaale niman yahow run aan isu sheegno marka mahan mashruuc gaala oo iyo diin la diriraa jooga ninkii naga raacana muxuu yahay qaa'imul wadda wala ma taqan waxa hadda duq- duqayhaya meesha xayad magaceedii ee masaajidada duqayhaya oo baldaanka duqayhaya ah diyaaradda etoobiya ah ya niman yahow marka soomaalida rirta miyihiine waxaan nahay dad muslimiin ahoo diinkooda iyo mabaadi'da u dirra arrinka idinka wakiil ah iyo dad gaalku turaadka soo qaato dhiiggiinna iyo naagtiinna iyo nacfigiinna inuu bannaysta raba ha kaa dhashay hadduu rabo mahaanaan joogi jirnay kitaabaan wadnaa ilaahay kitaabkiisaan wadnaa adig kaan idinku dhex heshiisiin ilaahayaan idinla heshiisana kitaabka ilaahay kitaabkiisa ku dhaqma waman lam yaxkum kitaabkan ugu dhaqmo sunna ma soo farad kitaabka waman lam yaxkum bima anzala allahu maxaa la leeyahay faulaa'ika qofkii aan kitaabka ku dhaqmin waa gaal ma gaalnimaad hirtiyaad ku dhimatiin kitaabkii oon ciidan lahayn ma ku dhaqmi kartiin ciidankii idiin sahlaaya kitaabkiina inaad ku dhaqantiin anna dantiina maan wadnaa mise ma wadno dan kale rida fiiri waxaan maqlaynaa waana la dhacay waana dhici jireen wari ilaahay bixi ku yidhi wa aqiimu salaata wa aatuu zakaata ilaahay ku yidhi anigana layidhi khud min amwaalihim sadaqata anna laygu amray inaan kaa qaado oo anna waajib qaalideed ugu taha adna dhiibdada ku wartaa maa laysku dacweeya asaa waana la dhaxalina laa ilaaha ila allah Khud- khud min amwaalihim sadaqatna ilaa ilay dadka maamulka ah, war sadaqada ka soo aruuriyay ayadana yaa waay ilma lagu korsama naaga la siisama xabadda gaalka lagu ridaya yaa lacagtada baxshay tan waxaa keena middan waxaa nidhi gaaradaa keenta tan yaa keenaya midda tiinaha oo- oo oo diinkiina ugu difaaci oo dalkiina difaaci yaa kee- yaa dhiibaya dadkaa laga rabaa ilaahay wuxuu leeyahay waanfiquu fii sabiili illahi waanfiquu bi- ku bixiya mafcuul bihiga jafaa laga siiyey waxabla dhiiba laydima dhihin waanfiquu fii sabiili illahi ilahay jidkiisa wax ku- ku bixiya jihaadku wuxuu u baahan yahay rag nafa maaluu u baahan yahay talow u baahan yahay inta cidaada u baahanta gurigaaga xaa looga baahan yahay xoog iyo xaajo iyo xandho aa looga baahan yahay gurigaaga inta looga baahan yahay looga baahan yahay jihaadka mafcuul bigoodu maxaa waaye dhammaan wixii anfacaya kitaabka ilaahay xoojaya baxsha haddaad bixi diidiin wuxuu leeyahay midda kale bedelka wuxuu yahay walaa tulquu biidiikum ilaa tahluka haddaad bixi diidiin tahlukad isku raysiin oo dadka waxaad bakhaylaysiin waa laydinka qaada aaw igaartay meeqa igaaraa dhimatay intaan maqnay meeqa igaaraa dhimatay ya meeqa hartay abgal dhaxis iska dil day hartay abgal waay deh meel dheerba ma nimankee isla dhasha wa aawey ma- aawey waxaa laga bakhaylay inay ilaahay u dhintaane ma ma noolaadeen sideedaba marka ilaahay wixii laga bakhaylaa waa uraan badar haddaad iyad b- kariso aad bislaysee meel ku dabooshay tira dad siimaa soo naqaa ariya iga dhaqaajiya adool hadarkii ariyaa badarkaan iga dhaqaajiya bakaylada baa xabatirimi waxaa wa- walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati ya ilaahay tahlukaha isku ridina walaalayaal marka khayr badan allah idin siiyo waxaan rabaa dowladdina waa soo aragteen waa ciidan loo aas-aasay inay adduunkan idinku cadaabaan soomaali kulligeed inay adduunka ku cadaabaan inay naagaha kufsadaan inay qabiilada isku diraan inay dadka dhacaan inay shareecada dadka ka fogeeyaan in qofka diin lagu arka la dilo in la dhibaateeya dadka in dadka loo yani xasan gurgurt waxaa wuri imaa macanaa wa imaa diddana ama anaad ila jire ama shabaaba tuur ka waran annagoo idinle maaragtay weligiin ama dowladaatiin ama shabaab adaqaysiin ya iyadoo ilaahay idin leeyahay wajaahiduu fii sabiilillaahi amar waaye oo uu leeyahay moogtahay waqaatiluum xataa laa takuuna fitnatun meeqa aayadood waa leedahay ku amraya inaad dagaashiin iyadoo waajibkaasi ilaahay idin saaray adinkoo qasabay idinku taalay maad aragteen ma aragteen ma jirto sideeda anuka ayaa jihaadkana keenay qur-aankaan yidhi gala qur-aankaan ka soo amar qaadana wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim haddii ilaahay wax amro anuku khiyaar inaanu kaan lahayn oon ku qasbana wix ilaahay raba inaan suubinaan ku galna haddii qur-aanku idin keeno garabkan garabkan isin saarayna haddii qur-aanku idin keeno qur-aanka mala idinka xigna hadduu idinka idin keeni waayana Ha, way idin keenaba waa kana ee abgaaro dhammaan sheega abgaaro dhammaan abgaar intaan intaan yaanu isku shaqo faaraxa sheega intaan yaanu isku looxanna intaan yaanu isku looxanna yaa dooman isla saaranna ilaahayna jannadihiisa ku kaagi meelaan ku sheekaysan karna ayadaa ah jannada harisake waxaan ka rabno hadda manfalaada iga suura gara garkigiisa u gurudo u jediir yaa mawlaana aad aad u qabtiin u jiro raggaan isku badankiisa isku facan nahay niman yahow sheekh faaraxa wuu yidhi yowma raxiil maalinka xagga la aadaayo amarka ilaahay aad ka qaadatad xasuusaysa intuu la ekaay haddaad diidana mugaasaad xasuusee raxiilkuna waa aawo dadkana dhalay aawo waa leedeen intaanuna iyaduna sideedaba raxim naagadu canug qofku kasoo dhacaa godow ku dhacaa intaan dhilla waay adduunyadu inta u dhexaysa waay raximka iyo dhulka inta u dhexaysa waay sideedaba marka intaanan god ku dhicin warka ilaahay aan yeelno aan dhagaha furanno ciidanka mahan lagu aas-aasay ilma adeerayaalo waa aragteen waxaad aragteen isu keen diray waxuu aragteen idin dhibaateeyey waxaa dhacay dad haddii la rabo inay si wax suubiyaan halka u weyn oy ku dayalahaayeen walaa lama sii suubiyo ya waxaa idinku laydinku qaldaa hadda xasan gurgurta abgaal waaye iyo hebel abgaal waaye aa laydinku qaldaa moogta waxaas moogta ee qabiilkii waa qabiil jeceshin anigu wadan aqaano waa qabiil jeceshin warrinu laakiin qabiilka war feeri waa doofaar haddii inta abgaal ismaan looga soo qoray doofaar abgaal loo baxsho ma iska qaadayna ee doofaar abgaal war anigu feeri war waxa feeri war waxaa la rabaa wuxuu wax la qaata ma leeyihin nin ilaahay diiday oo rasuulkiisi diiday oo diin shareecadaa la diriraale abgaal waaye in loogu nusreeya ka warrama ee abgaalnimadu ha abgaalnimadu ku qabato tirahda xalaygiga dheela waa walaalkee waxaan rabaa nimankaas yaa oday u ah odawaaya oda looga dhig odawaay yuusuf raage ma taqaanin waa cisarta walama ma taqaanin tara- taariikhdiisa yaa la socda sagaar geesi waa kaas ninkaasaa yaqaan ninkaas ninkaas taariikhdiisa ninkaasaa yaqaan ninkaas wuxuu ahaa jiray mooryaanta ciisow ka mid ahaa jiray oo heerbaadiyahu dadka laysa iyadoo walaaya ka dhisantaa dhulkan dahada oo midowga maxaakimta uu joogo oo mooryaanta ka mid ahaa jira wuxuu dilay nin la yidhaahdo maxamuud ow cabdulla cali axmed nin la yidhaahdo iyo igaarkiisa cabdullaahi ow ayagoo hurdaayo oo oo ah qoladan daa'uud waxaa la yidhahdaa qola- qoladan waxaa waaye nimankan la yidhaahdo sugooy aadan adoogaasoo toddobaatan jira igaarkiisoo hurdaayo inuu tago madaxa ka gooyo lama qorayo gurigu tilow ka soo qaata midowga maxaakamta meesha jooga mogta asagoo in cararo waxuu tegey qurac jooma qoryana halna waa qaata halna wuxuu uga tegay adeerkiisa gambo uga tegey waa maqasheen daa'uud iyo iyo xa- ciise xaad axmar sagaashan iyo siyeed nimaa ku dhimatay ciise daa'uud sagaashan iyo siyeed nimay sababtay ninkii inta etoobiya tegey haddaan waayo hadde ya ow sabab u dhaqday ninkii noocaas ahay etoobiya tagta waa soo tababartay intixaad usoo carartaa layidhi dad aan soo dilo wuri etoobiya muga ninkii dad hurdaayo soomaaliya dilaysa hubkana ka qaadaysa iyo iyo etoobiya xay isu yihin waa rag isle moogtahay waxa u arkay muga ninkaanu ninkiisii inuu yahay xeradiyo inta gaaraday wuxuu yidhi ninkan wixii garaada lahaay gaaraadadan moogtahay baase ma joogaan waa maar wuxuu dahab maaha Baa- dukaanta xamarweynaa lagu gadaa garoomadan iyo waxaan lagu sheegaayo haddii lacag loo qaado bo- lama boqol oo dollar ma dhamo wuxuu yihi garabkaa loo saaro ciidanka soomaaliyada dhan ka mas-uulaha la yidhaaho ilmaha marka waxaa la yidhi ku daydha ku daydha ninka la yidhaahdo ciidanka odol looga dhigay maxay ka shaqeeyahayaan marka taliyahooda ku dayaya waa qabiil hala laayo waa dadka hala dilo waa naaga hala kufsado waa xaaraan hala cuno waa gaala ha loo nusreeyo gaalada ha loo qabto wadanka ma soomaaliyaa laga waayey ninaan mooryaan ahayn oon aa laga waayey soomaali hadda ninkaas waxyaaba kamid a waxaa kamid ah nin dagaal iyo kuliyaday soo soo maray maaha maalin dhoweed aaday baaluu jooga xabadda mugay dham- bil- bilaabato cagaha aw cagaha rarta kun iyo shan boqol oo kilomitir orodka ma dhiganba inta inta ka baxeen oo he- dardareen xawa heeshi hiiraan dardareen oo galgudud dardareen oo murug soo dardareen oo xeeb soo tugmeen waxaa naftu soo gashay mugay shawradii ca- cadala arkeen Shaw- mugay shawriyada u jeedeenaa naftu soo gashay dadkaasu marka ciidan idiin naqan maayaan dalna idiin difaaci maayaan dhibna inay idinkuu filan yihiin iyo iyo waxay idin soo marsiiyeen annagu dhulkan haddaan qabanno xoolihiinna iyo beerihiinna annagoo idinku faragelina weligii maaragta inaa wax idinkugu tarna maaha annaga wax idinka dhibayn maaragta ya batroolka iyo dekada iyo eraboorka kulligii adinkaa iskale adinkaa ka shaqayhaya adinka iskale turgina u dhiibi mayno gaalina u dhiibi mayno hadda waxa- waxa- muxuu leeyahay shidaalkii soomaaliya waan qodaho wira xaad ku leedaha layidhi shanaan ku leedaha kuy ma tuugsiya magana allah maga- ya ma magana allah shan doolar ma maqasha waxaas Ma- maxay tahay niman nimanan agoonyar gaaban dhama dhamayn agoonyar lix kun oo qoys niman reer bayraq la yidhaahdo qabiila jufo waaye jufo reer bayraq la yidhaahdo arduqaa ka dhashay waaye waxa eraboorkana haysta ee dekedan ayagaa iskale majakuusiga shanta bu- shanta kun ahay ee ku noolaay aawey derbiyanay fadhaan ilmahooda qaajay u dhammaayaan wiisha in yarahow maraakiibta dhamay dho iyo ka shisto lacagta le- ay- ay ay istanbul ku dhacay lacagta yah yaa shirka kula gurguurta iyo naagtiisa ilmihiisa laa xawla walaa quwata illa idan soomaaliya waa inaad garato waxaad ogtihiin sha- shaqeyba bakar cadde maxaa lagu dilay Waxaa- gaalada waxay ku dishay dabada dabada uga hartay maxay uga hartay diintaada ka tag diintaada ka tag gaala anuka naguma bilaabin soomaaliyaan u dagaalamaynaa dalkan ballaaran u daaficaynaa kufriga soo diga diida leenahay duriyadana dib looma aase kuwa dambaan u dariiq falaynaa yaa yidhi shabaab maa yidhi sheekh axmed gebiyo baa yidhi oo fiirso war anuku jidkoodiyaan ku joognaahe ma nalaayacaysiin mase waa nala qabsiisa kitaabka ilaahay kitaabkan ilaahay waa idiin dan haddaad dhimatiinna jannaad gelaysid haddaad nooshihiinna nabadda iyo khayrkaad ogeeyaad gelaysid nin ilmahaaga iyo gu- gurigaa kuu biila toban iyo laba sana buruudiya yugunda iyo da- iyo Shame- shameede ninka gurigiisa loo biila yaa waa idin kamid a yaa gurigiisa loo biila in wax lagala dhaca maaha yaa wax loo siyaadsa dawla amnigay sugtaa amniguna sideeda idoon ilaahay xaggiisa laga sugin ma sugmi karo bataata dadku idoon ilaahay la heshiin ma heshii karaan ma heshii karaan waa oga- waa ogaateen waxaan rabaa marka allah idin barakeeye waxaan ku soo gebagabayhaa kitaabkan ilaahay inaad aamintiin odayaalow meesha adinku aadiin meesha madax jiraa majo la u laabmana la yidhi kitaabkan ilaahay intaanu hadday aaminto waa la soo waca waa laydin duqayha haye mhm. waa laydin xiraa xamar ma imaan kartid haye haddaad dukato xamar ma imaan kartid haddaad dukato waa kuxun haddii maska dhaafay salaad ya xamar imaama kartid haddaad dukato ka warramo laa xawla walaa quwata ilaa billah war annaga fiiri maqaarkaa lagaa baxaya meeqaana lalahay maqaarkaa lagaa siibaa maqaarkayga waa kana weli ugu yaalla mogta yaa xukuma adduunka sideedaba fircawn wuxuu yidhi lauqaticana aydiyakum waarjulakum min khilaafin walausallibannakum fi juduuci naql haddaad diinta qaadateen waa idin jarjara siday diyaaradu dadku u joogooyaan marg aan idin googoyahu asay dhaheen laa dayra wax dhiba male googoynu dhib male innaa ilaa rabbina munqalibuun annaga ilaahayaan u naqayna ma rabno waxba naga dhibi mayso maalinkan hadda mahaan gobolka kusoo naqaay maalimaha laygu wareejiyey maalintii dambaan raadiyaha ka warramo yuusuf kabaalaha raadiyaha soo fadhiis asoo were bilyeeti wuxuu u goosto wure filin dhammaado bilyeeti u goosto ma dhegeysa- ma dhegeysaysid ama dhegeysaysid ya waxuu u qabaa qofku moogta asaasha asaga wuxuu ku shaqeeyaa baasuu ku shaqeeyaa moogta baarlamaanka dhammoo ladiin sheegaya iyo dowladda ladiin sheegaya gebigooda waa lacag wax looga shaqeeyo marka anigu weligay ee intaas sanan waalukoogan ka ahay waxaa igu wallahi billahi tallahi boqol dollar in saniga soo geli asaguna wuxuu yidhi hadday dhammaato waddanka la qabtay yaa oo filan dhammaaday buliyati u goosta cawada beriga yaa buliyatigeedu yaa kawarra beriga buliyati yuusuf kabaale buliyatigi buliyatigiisiyo kayga yaa roon kiisaa khatar ku jira kiisa hadda maalin dhoweed toddobadi jufoo joogtay kabaale waa lama joogo toddobadi jufoo joogtay meesha lihi jiraan nuudugl a soo wacday waxay dhaheen "Ode- adeer yuusufow hee ilmihina yuusuf waa ku dheeray waa kana waa baxarow la gershay asaga muuse danaweyne baawra iyo raacanay dhaheen allah idin soo aruursho anigu intaasay noogu dhamaatay haddii aanay baa la qabto meel kasta la qabto arrada buudka lagula tunta haye yaa xaadsaadna yeesha talakeena niri asagoo dhehe soo guura soo guura balse fiiri faulaa'ikum alkhaasiruun soo ma soo guura wiri ma kabaala wacbuunan abgaala shan boqoloo qoys waaya meeshaas keligeed degane ma shan boqoloo goysaa xamar qaada waxuu rabaa inuu taxriya u ooda yidhi haddana dadkaana qaxooto waaye dowladda daraaddeeda loo dhibaateeye ow Eh, ha ku badaraysto injiyo ku qaato wixii dhan lahoo dhow dhow kalena u qor u dhiibto rabaa waxaan idhi ha yeelinina ha soo guur ma udin ha meel ha aadina ii joogaan idhi qofna laydinka taaba maayo towbaa laga rabaa ilmihii dhadhan lahu fasaadsan ha ii yimaadiino odayaashii in la soo wacan la yidhaha barteeyaa ii bannaan aniga ama mashruuciga dabata ha barteeyaa ii bannaan inta la yidhaha kala carabeen may maqlaysaa walaalayaalow waladiina aamanuu bilbaadili wakafaruu billaahi ulaa'ika hum alkhaasiruun aa ilaahay yidhi akhiiran nabad ma rabnaa nabad ma rabnaa adduun iyo aakhir ma rabnaa ilaahay wuxuu leeyahay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum dadka ilaahay rumeeyey walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dulmina aan ku dheehin shirki aan ku dheehin iimaankooda ulaa'ika lahum lamnu ayaa- kuwaasaa amniga iskale kuwaasaa amni amni intaa laga helaa in tawxiidka la xaqiijiyo shirkina laga ilaasho ulaaika lahum lamnu wahum muhtaduun adduun iyo aakhira amnigeeda naarna waa ka nabadgelaya adduunkana waa ka nabadgelaya amni xumo ilahay kitaabkiisa ma nagu filaya abgaalo waxaan idin leenahay marka fafiruu ila allah ilaahay xaggiisu caraba dowlad iyo hay-ado iyo bakti iyo wax waxayd ka soo bixin iyo dad madax isugu keen dhufaaya haw caranina waxaan rabaa inaan idin idhaahdo walaalad ahaa jirta waxaan idin kaga tagna adinkoo abtiya aysan hoo ilma adeera aan idin kaga tagna waxaana maqlay maxamed muuse iyo waxaa isdilay cabdallah caroone haye cabdallah caroone waxaa isdilay cabdallah agooyo waxaa isdilay habar rugaale iyo cabdalle waxaa isdilay buraale iyo Xa- cabdallah agooyar waxaa isdilay buraale iyo cabdallah caroone oo fiirso waxaa isdilay celi iyo cabdallah isdilay waxaa isdilay xawaalle iyo iyo agooyar waxaa is- ahwa ummaddii war ma rabtiin walaalnimo ma rabtiin nabad ma rabtiin ya ilaahay wuxuu leeyahay wactasimu bixablillahi jamiican kulligiin kitaabka ilahay qabsana kulligiin kitaabka qabsana nabad ma rabtiin midnimo ma rabtiin walaalnimo ma rabtiin wactasimuu bixablillahi jamiican kulligiin kitaabka ilaahay isla qabsada walaa tafaraquu si kale ay ku imaan karta ma jirto waa inaad kitaabkan waa nala haysatiin nala xoojisiin waa inaad kitaabkan aad dadka aad adigu ka nin walba intuu ka yimid oo gaarsiiyo asaa daaci ka ah munkarka maxaa la rabaa naagaha xijaab loo rabaa walemba yaa faraya arijaalu qawaamuuna cala nisaa ilahi ma dhino naagaha yaa mas-uulka ah nimanka walema nin maa raba naagtiisa xabaysteeda in la arko gabartiisa yaa raba habartee dhashana naagu waa saddexdaas ninka mugga habaysteeda iyo cawradeedu ay dhibaysa in la arko hadduusan heesaqajaan ahayn asaa laga rabaa inuu yidhaahdo kuwan iigu bixi maysid waxaa la iska rabaa mugga beriga kadib kitaabkan ilaahay inaad munkarkana adigu aad reebtiin macruufkana fartiin waltakun minkum ummatu yadcuuna ila khayr ilaha ileyh marka ugu dambayn kitaabkan ilaahay wax dheexahan war kitaabkan ma isla qabsanaynaa ehey kitaabkan ehey aan kitaabkan ilaahay ma naga dhexayaa mise nagama dhexo mawsina nahayo muslimiin mana nin kastaba awoodiisu intay la eg tahay inuu gelaya kitaabkan ilaahayo ama maskaxa ama maala ama caqliga ama ducaa inta nin walba ay la eg tahay yaan- aan rabnaa inaan ku ballanay ma ku ballamayna ma ku ballamaynaa kitaabkan ilaahay nin walbaba inta awoodiisu tahay inuu gashaa ma ku ballanna ma ku ballanna maydinkuwalla- maydinkuwallaahiya maydinkubilaahiya maydinkutalaahiya allahuma fashad jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته